mulkiilaha telefishinka universal injineer axmed abuukar iyo agaasimaha telefishinkaasi ee somalilan maxamed caabi ayaa muddo kooban la xidha axadii daraad walow markii dambe lasii daayey sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee solja maxamuud cabdijaamac hase aatee kama hadal ciidamada boolisku wasiirka warfaafinta oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hargeyso arrintaasi wax laga weydiiyeyna ma sheegin wax ka badan xaqiijinta jiritaanka xadhiga iyo in lasii daayey markiiba sidoo kale waxaa ciidamada boolisku ay xabsiga u taxaabeen agaasimihii telefishinka star maxamed baashe xaaji xasan kadib markii uu dhammaaday kulan ay xalay isugu yimaadeen dhallinyaro iyo siyaasiyiin kaasoo qayb ka ahaa xuska maalinta dhallinyarada somalilan ee labaatanka februari sida uu sheegay wasiirka warfaafinta cusmaan cabdulaahi saxaardiida cadaani oo saaka shir jaraa'id ku qabtay uu kaga hadlay arrimahaasi waxaa xalay ciidamada booliiska jamhuuriyadda somalilan ay xabsiga u taxaabeen eedaysane maxamed baashe xaaji xasan kaasoo lagu soo eedeeyey kicin dadweyne iyo khalkhalgelin nabadgelyada dalka jamhuuriyadda somalilan hase haatee afhayeenka ciidamada booliska faysal xiis ayaa isna warbaahinta gaar ula hadlay waxaanuu sheegay sababta xadhiga maxamed baashe kadib markii uu ka hor yimid mashruuca madaarka berbera oo ay labada gole qaran ee wakiilada iyo guurtiguba ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen wasiirka warfaafinta oo la weydiiyey qodobka sharci ay u cuskanayaan xadhigga agaasimaha star t v iyo inay dembi tahay dulucda kulan uu ka qayb galay oo ah inay bulshadu ka dalbanayaan xukuumadda inay ku qanciso heshiiska ay la gelayso dowladda imaaraadka ee saldhigga milatari ku siinayso waxa uu ku jawaabay qanciskii markii la isqancinaya waa lasoo dhaafay xeer buu dalku leeyahay iyo dimuqraadiyad buu dalkanu yahay nin waliba hadduu yidhaha halay qanciyo dalku jiri maayo waxaa la ysku qanciyaa waa marka aan food ku dhicin golaha baarlamaanka kan waa laasi qof kastoo jamhuuriyadda somalilan inuu hoggaansamo ayuu shuruucdu ay dhigaysaa gudoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee solja maxamuud cabdi jaamac ayaa xadhigga agaasimaha star t v iyo mas-uuliyiinta t v-ga universalba ku tilmaamay mid aan sharci ahayn maxamed baashe xaaji xasan oo ah qoraa suxufi in badan dalkan wax badan soo taray runtii oo aan u arko runtii xadhiggiisaas inuu yahay mid aan sharci ahayn maaha in booliiska iyo ciidamada sirdoonku saxaafadda midba intay meel ka qabsadaan runtii meela ay gaar u leeyihiin ay ku xidhaan iyagoo sharciga horkeenin waa nasiib daro maxamed baashe xaaji xasan xalay xaflad baan wada joogna lagu xuseeyey dhallinyarada wax mushkiladahoo halkaa uu ka jeediyey haddii uu ka hadlay iyo haddii ay qoraal tahayba runtii annagu ka soljahaan uma aragno ururka solja wuxuu leeyahay qareenno loo yaro uu ku difaaco sanduuq buu leeyahay laga difaaco sharciyan suxufiyiinta la xidho marka maxkamadda ayaanu u aragnaa in tahay dariiqa dambe ee runtii aanu ku kala calaf qaadi doono gudoomiyaha soolja waxauu sheegay in labadii bilood ee sanadkan lagu jiro la xidhay afar iyo labaatan suxufo oo isugu jira kuwa saacado kooban xidhnaa iyo kuwa muddo ka badan xidhnaaba waxaanu sheegay in dhammaantood lasii daayey marka laga reebo laba suxufi oo minka xabsiga ku jira injineer maxamed xaashi cilmi wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankii xalay lagaga hadlayay arrinta saldhigga military ayaa xadhigga agaasimaha star t v ku tilmaamay haddaba maanta ismaanaan lahayn tii berigaa dhacday ee xuska loo sameeyey ayaa maanta haddana lagu celinayaa oo dowladdeennii samaynaysaa oo boliiskeennii samaynaya looma fadhiin lagamana filayo una socon mayso cabdikariin axmed mooge wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda kalluumaysiga oo isna ka mid ahaa dadkii kulanka xalay ka hadlay ayaa isna ka hadlay xadhigga maxamed baashe anu waxaanaan arkayaa waa dulmi weeye waa sharcigii oo la baalmaray weeye qofka muwaadinka waa la xidhi karaa hadduu sharciga ku gafo laakiin markaba waa in la ogaan karaa qofkaas sababta u xidhan yahay waana in sharciga loo maraa qofka qabashadiisa halkan lama joogo halkan kala taga saldhigii baanu tagnay halkan kuma xidhna c i d da taga c i d d baanu tagnay c i d da kuma xidhna xilligaana way maraysaa sidaa dee qof muwaadin wuxuu ku xidhan yahay aan loo ogaan karayn ayay ayay wax wax weynno u qaldayin markaa rofeor cabdisalaan yaasiil oo isna ka mid ah aqoon-yahanka kulanka xalay lagu gorfeynaya heshiiska xukuumaddu la gelayso imaaraadka ka hadlay ayaa sheegay in aana sharci ahayn in cid kasta oo ka hadasha arrimaha dalka ka taagan la xidho waxaan ahayn dalka in la wanaajiyana lagamaba hadlaynba waxa haddii ay ra'yi lagu kala duwanaan karoona qanciya oo ah iyadu doodii oo weli socota weeyaan waxaa maaragtay ugu weyne dee la cabire halkaa joog waxaad moodaa halkaynu dowlad qaanuun iyo maamul wanaag ka doonaynay inaynu dowlad booliis aynu dhaxallay inamana dhaqdo taasi weli waxaa xidhan cabdimaalik muuse coldoon oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa